أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين وقال الشيخ العلامة محمد بن محمد بن داود السنهاجي رحمه الله تعالى وأما الفضحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف وأما الفضحة فضحدي فتكون فضحة علامة علامة للخفض هو صدق وهاتا في الاسم اسمك أي علامة وهاتا الذي اسم كاسو لا ينصرف أن قد قدومين بمعنى لا يقبل التنوين والكسرة waxaanu ku dhow soo dhex jirnay axkaamtii maalayinsarifka maalayinsarifka waxaanu ku soo tacriifinay waanu ku soo qeexnay inuu yahay maa fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin oo waaxidatun taquumu maqaama alcilatayn waxaanu soo sheegnay maalayinsarifku inuu iska leeyahay laba cilo oo madax ah iyo kuwo taabiciinahoo labadaas kala raac raaca waxaa meesha aanu nidhi waxaa madax ka ah calamka iyo sifada calamka waxaanu nidhi waxaa raaca oo la shaqeeya lix cilo lixdaa cilo waxaanu ka soo qaadannay saddex ka mida waxaanu gelaynaa saddexdii kale waxaa kaloo calamka la shaqeeya cilada la yidhaaho atarkiib almasjiyu التركيب المزجي وجعل الكلمتين كلمة واحدة ووح لبا إرين أهان جري إن هل إرين لقدقه جعل الكلمتين كلمة واحدة وح أهان جري لبا إرين إن لقدقه هل إرين tusaale ahaan ereygan bacla iyo ereyga baka laba ereyay kale ahaan jireen kabacdi waa la ysku daray oo waxaa la yidhi baclabaka baclabaka magac magaalo ayay noqotay baclabaka markii horena waxay ahaan jirtay laba erey oo ereyga bacli waa ismu sanam atadcuuna baclan watadaruuna axsana alkhaaliqiin waxaad caabudaysaanuu yidhi ilaahay bacli sanamka la yidhaaho watadaruuna axsana alkhaaliqiin ilaahayna ma ka tegaysaan subxaanahu wa tacaala marka bacli oo ismu sanam ah iyo bak oo ismu rajul ah labadaas magacay ahaan jiray ereygu inta la ysku daray ayaa waxaa laga dhigay hal erey oo keligiisa markaasaa magaalo loogu magac daroo la yidhi baclabaka waxa noocaas oo kale ah ayaa waxaa la yidhaha atarkiib almasjiy waxaa la mid ah xadramowt xadramowt waa mandiqo ka mida manaadiqda yeman yeman meel ku taallo waxaa la yidhaha xadramowt laba erayuu markii horena ahaan jiro xadra iyo mowt waa la ysku darayoo markaasaa hal meel magac looga dhigoo la yidhi xadramowt wahaakadaa wax kasta oo ah tarkiibulmasji hadduuba calam yahay oo meel uu gaar ku yahay ama shaksi uu gaar ku yahay waxaanu leenahay waa maalayinsarif laakiin tarkiib masji tarkiib masji waxaa shardi ah markuu maalayinsarif noqonayo an laa yukhtama biweyhi an laa yukhtama biweyhi waa inaan weyhi lagu khatimin weyhi waa inaan lagu khatimin amaa haddii ereyga weyhi uu ugu dambeeyo maalayinsarif ma ahan bal mabniyun mucrabba ma ahane xataa waa mebni waa la binaynaa sida siibaweyhi naaraweyhi khaalaweyhi camraweyhi shiiraweyhi iyo wixii la mida marba haddii murakabka masjiga ah uu ugu dambeeyo ereyga la yidhaaho weyhi weyhi ereygaas hadduu ugu dambeeyo waa mabniyun cala alkasr jaaءa siibawihi yaa yimid jaaءa ficil maadi siibawihi faacilu jaaءa mabniyu cala alkasri fii maxali rafcin waa mebni marba haddii weyhi lagu khatimo marka marka la leeyahay atarkiib اlmasji waa maalansarif waxaa shardi ah inaan lagu khatimin weyhi weyhi waa inaan lagu khatimin maxaa ka mida marka baclabaka baclabaka marartu bibaclabaka magaalada baclabaka la yidhaaha soo maray marartu ficlu wa faacilun bibaclaba albaabu xarfu jarin baclabaka majruuru bilbaabu calaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi aakhiri niyaabat can alkasra liannahu ism laa yansarifu walmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu watarkiib اlmasjiyu alcalamiyatu watarkiibu اlmasjiyu waxaa u diiday sarfiga walmaanic lahu min asarfi markaanu leenahay wax walba markaan icraabayno maalansarifa icraabkiisa waxaa la soo geliyaa walmaanicu lahu min asarfi maxaa loola jeedaa walmaanic lahu min asarfi ulojeeddada laga leeya waxaa weeye ereygan waxaa sarfigii u diiday sarfigaas oo ah atanwiin atanwiin waalkasra marka waxay ka dhigan tahay walmaanic lahu min asarfi waxay ka dhigan tahay walmaanicu lahu min atanwiini waalkasrati wixii u diiday ereygan in la tanwiiniyo oo la kasriyo hee alcalamiyatu wa tarkiibu lmasjid waa calamnimo iyo tarkiibu lmasjid wahaakada inta kalena uga qiyaas qaaday ilaa ibnu maalik wuxuu ku leeyahay asarfu tanwiinun ataa bihi mubayina macnan bihi yakuunu اlismu amkanaa asarfiga lagu sheegayo waa tanwiinu ku yidhi marka waxaa weeye sarfigu waa tanwiintaas iyo iyo kasrada halkaana waxaan uga baxnay atarkiibu اlmasjiyu waxaa ka mid ah sifooyinka raaca ereygan calamka ah sifadan la yidhaaho alcadlu alcadlu ereyga hadduu calam yahay oo shaksi uu gaar ku yahay haddana laga helo cillada cadliga cadli cadli ulajeeddada laga leeyahay waxaa weeye waa sarfu lismi can wasnihi alasliyi waa isimkoo laga leexiyo miisaankiisii asliga ahaa ilaa wasnin farciy loona soo leexiyo miisaan kale oo faraca sarfu lism ismi can wasnihi alasliy wasankiisa asalkaah waa laga leexinaa ilaa wasnin farciy waxaana loo leexinaa miisaan faraca oo uusan u dhalan ereygan cumar markaad fiirisid markii hore wuxuu u dhashay caamir miisaankiisa caamir oo ah faacil caamir faacil waa la leexiyo meel kaloo farac ah loo leexiyo cumaruu noqday oo fucal ah cumar waa fucal xaggeena laga soo leexiyey wasankiisa asliga ahaa wuxuu ahaa caamir oo faacil ah marka cadliga noocaas oo kale ah waxay culimmada naxwuhu yidhaahaan waa alcadlu altaqdiiriyu magaciisa maxaa la yidhaha alcadlu taqdiiri limaada sumiya bilcadli الtaqdiiri maxaa loogu magacaabay alcadli الtaqdiiri maxaa loola jeedaa ulajeeddada waxaa weeye markii ay arkeen culimmada naxwuhu erayadan ku socda fucal sida cumar zufar zuxal hubal ereyada noocaas oo kale ah oo jaangoynta fucal ku socda markii ay arkeen carabtiina ay maalansarif ka dhigayaan waxaa la isweydiiyey cumar iyo zufar iyo zuxal iyo hubal iyo carabtu maxay maalansarif uga dhigeen maalansarif maxay uga dhigeen sababta ha la sheego culimmadii waxay yidhaaheen meeshan sabab uma hayno aan calamnimo ahayn ereygani cumar waa calam de maalansarifna waxaa shardiya maa fiihi cilataani laba cilaa la rabay haddana hal cilaan haynaa cumar waa calam waxay yidhaaheen marka aan isaga qadarno oon iska dhahno ereyada noocaas oo kalea waxaa laga soo leexiyey faacil oo cumar waxaa laga keenay caamir saas awgeede waxay ku magacaabaan alcadlu taqdiiri cadli laysaga qadaraya oon la hubin xaqiiqadiisa oon la hubin xaqiiqadiisa cadli taqdiiri leannahu markii la arkay erayadan fucal ku socda in carabtii maalahinsarif ay ka dhigeen caalamnimo mahane cillo kalena loo waayey ayaa waxay yidhaaheen aan isaga qadarno oon dhahno waxay ka yimaadeen cumar caamiruu ka yimid zufarna zaafiruu ka yimid zuxalna zaaxiluu ka yimid hubalna haabiluu ka yimid waa cadli marka taqdiiri oo xaqiiqadiisa aan la hubin alcadlu taqdiiri sidaasay ku magacaabeen markaad icraabayso radia allaahu can cumara cumar allah ka raali noqdo radiya ficil maadi mabniy cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab allahu faacilu radiya marfuucun wacalaamatu rafcihi damatun daahiraة fi aakhirih can cumara can xarfu jarin cumara majruurun bicanhu calaamatu jarihi fatxatun daahiraة fi aakhirih niyaawatan can اlkasra liannahu ismu laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi alcalamiyatu wاlcadlu alcalamiyatu wاlcadlu taqdiiri calamnimo iyo cadli taqdiiri ah labadaasaa u diiday cilladda ugu dambaysa ilaa lixdii cillo tana noogu dambaysa waa ziyaadat اlأlifi wanuun ziyaadat اlأlifi wanuun haddaanu aragno erey calam ah haddana ay ugu dambeeyaan alif iyo nuun zaa'id ah oo asal aan ahayn waxaan leenahay ereygaas waa maalansarif oo maxaa maalansarif ka dhigay waxaa maalansarif ka dhigay calamnimada iyo alifta iyo nuunta ziyaadada ah ee aakhirkiisa ugu dambaysa sida xasaan oo kale cimraan oo kale khadfaan oo kale ereyada noocaas oo dhan waa calam ay ugu dambeeyaan ziyaadat اlalifi wanuun cimraan khadfaan xasaan haakada cimraan markaad fiiriso cimraan ibnu xusein radia allaahu can cimraana cimraan allah ka raali noqdo radia allaahu can cimraana can cimraanin ma dhehaysid cuhmaanna waa la mid radia allaahu can cuhmaan sayidina cuhmaan allah ka raali noqdo can cuhmaana radia allaahu can cuhmaana ereygan radia allaahu can cuhmaana cuhmaan waa maalansarif oo maxaa sarfiga u diiday dee calamna wuu yahay ziyaadat اlalif wanuunna way ku jirtaa oo alifta iyo nuunta ugu dambaysa asal ma ahana waa zaa'id waa wax gadaal ka yimid wey wax gadaal ka yimid wey radia allaahu can cuhmaana radiya ficil maadi mabniy cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab allahu faacilu radiya marfuucun وعلاaمة رفع dmة ظاahiرة في آkخhرiه عن cثمaaن عن xرف jر cثمaaن majrوuر بعنه cلاaمة jرhi فضحة ظاahiرة في آkخhره نياaبة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والmاaنع لh من الصرف العaلمية وزiياaدة الألف والنuن marka wax walbo زiياaدة الألف والنuن aan ka helno بشharد calamna uu yahay mاlنصرف halkaa marka waxaa noogu dhamaaday lixdii cilo oo la shaqaynayey calamka la shaqaynayay leanna waxaan soo qaadannay wasnulficli iyo cujmo iyo ta'niis bigayri alif iyo tarkiib اlmasjiyu iyo ziyaadat اlalif wanuun iyo cadli lixdaasaanu soo qaadanay lixdaas marka waxay la shaqeeyaan oy taabic u yihiin calamka waxaanu gelaynaa sifadii sifada ayadana waxaa la shaqeeya oo taabic u noqda saddex cilo saddex cilo ayaa taabic u noqda alcilat اluulaa waxaa weeye waa ziyaadaة اlأlifi wanuun ziyaadaة اlalif wanuun laba wajihi ku shaqaysaa ciladan daatu wajhayn wey waa cilaة daatu wajhayni ziyaadaة اlalif wanuun laba wajilo wey ziyaadaة اlalif wanuun laba wajilo maxaan ula jeednaa xaggana way ku jirtay oo calamkana taabicay u ahayd meeshan sifadana way ku jirtaa cilooyinka qaarna hal wejihay leeyihiinoo hal meel uunbay la shaqeeyaan qaarna waa cilla daatu wajaynoo xaggana way aaddaa xaggana way aaddaa kuwa hal meel bis la shaqaynaya oon wejilaaha ahayn waa cujmadii iyo atarkiib اlmasiy iyo taaniis bigayri alif saddexdaas hal wejiyi kuugu imaanaya weji kale ma ku arkayso weji kale kuma arkayso cujmada cajaminimo calam bisay la shaqaysaa taaniis bigayri alifna calam bisuu la shaqeeyaa isaguna atarkiib اlmasiyu calam bisuu isaguna la shaqeeyaa weji kale kuugu imaan maayo laakiin cilooyinka kale ciladan hadda ziyaadatu اlalif wanuun xaggana way ku jirta waa calamka sifadana way la shaqaysaa sifadu waa tilmaan yani ulajeedadu tilmaan ereygani haddii aad ka fahamtay tilmaan alif iyo nuun ziyaado ahna ay ugu dambeeyaan wamaala insarif sida kadbaan qof caraysan kadbaan qof caraysan cadshaan qof ooman markaad fiirisid ereyadaas kadbaan horta sifa way ku jirtaa oo waxaa lagu tilmaamay kadab qof caraysan inuu yahay alif iyo nun ziyaadana way ugu dambeeyaan cadshaan waa la mid cadshaan ruux ooman waxaad ku tilmaantay oon alif iyo nun ziyaadana way ugu dambeeyaan sifadan marka waxaa shardi ah marka la leeyahay ziyaadatu اlalif wanuun iyo sifa haddii ay israacaan waa maa laa yansarif waxaa shardiya an laa yakuuna mu'anaثuhaa bitaa'i waa in haweenkeedu uusan ta' ku imanayn hadda labadan erey oo aanu misaalinay khadbaan haweenkeedii la kaalay haddii lagu yidhaaho haweenay caraysan dheh ta uma yeelaysid waxaad leedahay khadbaa islaan caraysan cadshaan waa sifa limudakaro sifa limu'anahin ka dhig haweenay ku tilmaan cadshaa taclaa saasay ku iman sida la rabana waa sidaas inaysan ta' yeelan haweenteedu amaa haddii sifadani ay ta' yeelato ta' haddii ay yeelato sifadan maala insarif noqon mayso waa inay ku timaado faclaan faclaa faclaa waa inay ku timaado waxaa kaloo sifada raacaya sifada waxyaalaha raaca waxaa ka mid ah wasnu اlficli sifada waxaa raacaya wasnu اlficli wasnu اlficliga xaggana wuu ku jiray oo calamkana wuu raacaa sifadana wuu raacaa ereygani hadduu tilmaan yahay miisaankii ficilkana uu ku yimaado wmaa laa yansarif waxaa ka mida maثala أxmar xamraaءa weliba waxaa shardiga sifada wasnulficilka wasnulficilka waa inuu ku yimaado mudakerkiisu faclaa'a faclaa waxaan leeyahay mudakerkiisu afcal an yakuuna mudakaruhu afcal wamu'anaثuhu faclaa أن يكuنa مذkرهu أفعل ومؤنثهu فعلا فعلاء ayaan leeyahy hmزة ugu dambaysa ومؤنثهu فعلاء waa inuu ku yimaado تusaale ahaan أحmر markaad tidhaahdo ruux guduudan haweenaydin maxay ku iman فعلاء ayay ku iman waa xmراء xamraa'a waa inuu sidaa ku timaado afcal mudakerku waa inuu ku yimaado haweenaydina faclaa ay ku timaado sida waxaa la mid ah abyad nin cad haweenaydin maxaan leenahay baydaaa faclaa'a maanadkiina waxaa la mid ah aswad nin madow haweenaydina maxaan leenahay sawdaa'a faclaa'a ayaan ku keenayna waxaa la mid ah akhdar ruux cagaar ah haweenaydiina khadraa'a waxaa la mid ah ashhal mid midab leh shahlaa'a faclaa'a nidaamkaas waa inuu ku timaado ragguna afcal waa inuu ku yimaado haweenaydina ay ku timaado facla wasnulficilka marka qaabka wasnulficli uu uga jiro xaggee ficilka ay sifadani ay uga eg tahay ama miisaankii ficilka xaggee uga yimid waxa uga yimid waxaa weeye axmar haddii aad tiraahid axmara haddii aad tiraahid wuxuu xagga miisaanka la mid yahay akhraja adoo yidhi oo kale akhraja ficil maadi aad moodaa ficil maadi ilaa maxaa ugu horeeya xarfu min xuruufi anaytu ayaa ugu horeeya axmar xuruuftii anaytu mid ka mida ayaa ugu horeeya idan marka ficilkii uu shabaho axmara iyo akhraja wuu saaray ayaa isla mid noqda isku jaangooyo noqda hadhow markaad icraabaysid waxaad leedahay marartu biaxmara biaxmara albaabu xarfu jarin أحمر مجرور بالباء وعلامة جره فتحة ظاهرة في آخره نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الصفة ووزن الفعل الصفة ووزن الفعل وحكى له الصفة الراعي العدل العدل سليحن waa isimkii oo laga soo leexinayo miisaankiisii asliga ahaa loona leexinayo miisaan farci ah kii hadda aanu soo barannay oo kale haddii ereygan la arko isagoo sifo ahoo tilmaan ah haddana qaabkii uu u dhashay ereygani uusan ku socan ee miisaan kaleo farciya uu ku yimid waxaan leenahay waa cadli iyo sifo israacay weliba cadliga sifadu wuxuu u badan yahay ilaa erayo yar ma ahane wuxuu u badan yahay cadadka xisaabta tirada u badan yahay maalan ereygan halaathan halaathan halaathan waa saddex ereygan halaathan halaathan waan leexinaynaa jiho kale iyo miisaan kalean u leexinaynaa cadliyaan leenaha markaas oo meeshii halaathan aan ka dhahayno waxaan leenahay hulaatha iyo mathlath fucaal iyo mafcal fucaal iyo mafcal ithnayn meeshaan ka dhahaynay dhinac kalaan u leexinayna waxaan leenahay mathnaa fankixuu maa taaba lakum min الnisaaءi mathnaa wa hulaatha wa rubaaca cadliyaa ku jira mthnaa macduulu can inayn inaynaa laga soo leexiyey hulaaثana macduulu can halaaثin halaaثinaa laga soo leexiyey rubaacana macduulu can arba can arbacin ma aragto waa cadad macduul can cadadin mukarar xisaab laba goor la soo celceliyey ayaa asalku ahaa halaaثan halaaثan intaad dhihi lahaydoo saddexdii laba goor aad ku dhawaaqi lahayd waxaa kaa kaafinaya cadli ku samee macnihii mukararkana wuu kuu yeelana macnihii soo celcelinta halaaثan halaaثan intaad dhihi lahayd waxaad leedahay hulaaثa hulaaثa muxuu wataa macnihii labadii erayoo la soo celceliyey maxaad ku macnayn hadhow hulaaثa saddex saddex oo garata leanna wuxuu wakiilka yahay wax la soo celceliyey oo ah halaaثan halaaثan wakiilka yahy oo laga soo leexiyey marka macnihiisii hore ayuu wataa wixii laga soo leexiyey macnihiisii wataa culimmada marka naxwaha qaarkood waxay leeyihiin cadliga cadadiga ah waa min waaxidin liarbacin wa wasnu mathnaa wa hulaaثa kahumaa min waaxidin liarbacin falyuclamaa sida ibnu maalig uu leeyahy waa waaxid ilaa arbac waaxidka waxaad leedahay uxaada kali kali اثnayn waxaad leedahay maثnaa ثalaaثin waxaad leedahay hulaaثa arbaca waxaa leedaha rubaaca culimada naxwaha qaar waxay leeyihin afartaas ha lagu joojiyo qaarna waxay leeyihin ilaa cashara ilaa cashara cadliguu socon karaa oo khamsa maxaan leenahay markaan cadli ka samaynayno khumaasaan leenahay khumaas sitana waxaan leenahay sudaasa sabca waxaan leenahay subaaca ثamaaniya waxaan leenahay humaana tiscati waxaan leenahay tusaac cashara waxaan leenahay cushaara qaar waxayna ilaa tobanka wuu socon karaa cadliga xaasil sifadaas iyo xisaabtaas waa maalayinsarif oo waxaa ku jira laba cudur oo ah midna asifatu midna ah alcadlu lidaalika waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bihulaatha saddex saddex wax ah wax saddex saddex ah ayaan soo maray marartu ficlun wafaacilu bihulaatha albaaw xarfu jarin hulaatha majruurun bilbaaw calaamatu jarihi fatxatu daahiraة fi aakhiri niyaabata can alkasra liannahu ismu laa yansarif walmaanicu lahu min asarfi asifatu wاlcadlu ayaad leedahay sifo iyo cadli ayaa sarfigii u diiday halkaasna marka waxaa inoogu dhammaaday saddexdii sifada la shaqaynayay ayaa noo dhammaaday waa wasnu اlficli ziyaadaة اlأlifi wanuun iyo cadliga saddexdaasna waxay la shaqeeyaan sifadii lixdii aanu soo marnana waxay la shaqaynayaan calamkii halkaas waxaa noogu dhammaaday min cilalin tiscin macnaheedu maa fiihi cilataani farciyataani min cilalin tiscin sagaal cilal waxaan gelaynaa sharaxii oo waaxidatun taquumu maqaama alcilatayn maxaa loola jeedaa oo waaxida taquumu maqaama alcilatayn ilaa waxaanu soo marnay waxaa jirtaanu niri hal cilo oo u dhiganta laba cilo awoodda ay leedahay hal cilo oo laba cilo u dhiganta ayaa jirtaanu niri awoodda ay iska leedahay taas marka waxaa ugu horeeya siiqadan la yidhaaho siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc waa siiqada jamacu uu ku dhammaado siiqadu jamaca uu ku dhammaado maxaa loola jeedaa siiqatu muntaha aljumuuc siiqada jamcu uu ku dhammaado ulajeedada laga leeyahay maxay tahay siiqatu muntaha aljumuuc ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye jamacan jamcu tagsiirka ah mufradka jamcu tagsiir waa laga dhigi karaa jamcu tagsiir markii aad ka dhigtid haddana mar kale waad sii jamcin kartaa jamciya naftiisaad sii jamcine laakiin sidaad us mar kale haddana waad sii jamcin kartaa laakiin haddii jamacaasi uu gaaro laba meelood laba cabir laba halbeeg hadduu gaaro waad joojinay mar dambe ma bannaano inaad jamciso labadaas cabir maxay tahay mafaacilo iyo mafaaciila labadaas meelood hadduu jamcu gaaro mafaacilo haddana aan sii jamcinno ma dhahayno mafaacilo haddana mar kale aan sii jamcinno ma dhahayno saasay ugu magacaabeen culimmadu siiqatu muntaha aljumuuc siiqada jamcu ku dhammaado sidaasaa loola jeeda leannahu ereyada kale waad jamcin kartaa mar labaad jamci mar saddexaad jamci laakiin ereygan hadduu jamcan mafaacilo yimaado ama mafaaciilo uu ku yimaado mar kale lama jamcin karo waa dhammaaday intahat اljumuuc ilaa hunaa intahat اljumuuc halkanaa jamcii ku dhammaaday saasay ugu magacaabeen siiqatu muntaha aljumuuc laba siiqo wey siiqatu muntaha aljumuuc mafaacila iyo mafaaciila mafaacilada qaacidadeeda waxaa lagu dabdiyaa ood ku fahmi kartaa waa kulu jamcin bacda alifi tagsiirihi xarfaani awaluhumaa مكسور كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان أولهما مكسور وجمع كستا جمع كستا وألفتيسا يكدن بيان لبا حرف لبدا حرف وألفت كدن بيان xarafka ugu horeeyana uu hoos dhigan yahay masalan ereyga masjid waan jamcinaynaa waxaan ku jamcinaynaa masaajida wa ana almasaajida lilah laakiin ereygaa markaad fiirisid masaajidda aliftiisa maxaa ka dambeeya laba xaraf labada xaraf xarafka ugu horeeya see u shaqlan yahay soo hoos dhigan yahay soo hoos dhigan yahay mafaacila la yidhaha mafaacila haddii nidaamkaa wixii ku yimaada waa ismun laa yansarif liannahu waa siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc ayaa la yidhaha mafaacila masaajida hadhow markaad icraabaysid waxaad leedahay marartu bimasaajida ayaan soo maray bimasaajida albaabu xarfu jarin masaajida majruurun bilbaabu calaamatu jarihi fadxatun daahiraة fii aakhirih niyaabatan can اlkasrati liannahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc oo waxaa sarfigu u diiday waxaa weeye waa halkaa cilo oo keliya oo ah siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc siiqada qeybteeda labaad waxaa la yidhaha mafaaciila mafaaciila mafaaciila qaacidada lagu dabdiyo waxaa weeye waa kulu jamcin bacda alifi taksiirihi halaaثatu axrufin awsaduhaa saakinun kulu jamcin كل جمع بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها ساكن waa jamc kasta oo alifta oo lagu jamciyey ay ka dambeeyaan saddex xaraf saddexdaa xarafna xarafka dhexe uu reeban yahay miaal maxaa ka mid ah maxaariiba jamcu mxraab mxraabkan masjidka waxaa lagu jamciyaa maxaariiba min maxaariiba wa tamaahiila wa jifaanin min maxaariiba fiir maxaa loo dhihi waayey min maxaariibin maxaa loo dhihi waayey sababta loo dhihi waaye waxaa weeye waa ismi laa yansarif laa yaqbalu tanwiina walkasra tanwiin iyo kasra labada baab lanno maxaariib waa siiqatu muntaha aljumuuc waa mafaaciila aliftiisa meelo xarafaa ka dambaysa maxaariib saddex saddexdaa xarafka ugu dhexeeya fiiri waa saakin wuu reeban yahay kulu jamcin bacda alifi taksiirihi halaaثatu axruf awsaduhaa saakinun maxaariiba tamaahiila casaafiira danaaniira wahaakada wixii nidaamkaa ku yimaado dhan masaabiixa waa la mid iyadana waa jamcu misbaax misbaaxaan jamcinaynaa maxaan ku jamcinaynaa masaabiixa dinaaraan jamcinayna maxaan ku jamcinaynaa danaaniira cusfuur waa shimbirka la yidhahan jamcinaynaa waxaan ku jamcinaynaa casaafiira casaafiira danaaniira masaabiixa wahaa kada waxaasoo dhan waxaa weeye waa siiqatu muntaha aljumuuc siiqatu muntaha aljumuuc waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bimasaabiixa wax la iftiinsado ayaan soo maray بمaصاaبيح الbاaب xرفu jر مaصاaبيح majrور بالbاaب cلاaمaة jر فdxة ظاahiرة في آkخhره نyaaبة عن الkسرة لأنه اسم lاa ينصرف والmاaنع لah miن الصرف صيiغة منتهى الجموع إذn marka صيiغadan صيiغة منتهى الجموع waa cilaة waaxidة تquم مقام الciلaتين kuwii hore oo cilooyinka aan soo marnay labalaba isku saarnaayeen والmاaنع lah miن الصرف waxaan dhehaynay فuلaaن وفuلaaن hebel iyo hebelaa diiday صrفigii laakiin markii aan soo gaarnay siiqatu muntaha aljumuuc maxaa nidhi walmaanicu lahu min asarfi siiqatu muntaha aljumuuc hebel labaad kuma aanaan dirin hebel labaad kuma aanaan dirin cillada kale oo iyaduna noqon karta oo waaxida taquumu maqaama alcillatayn waa ataaniisu bilalif casharkeena shala waxaan ku soo qaadannay taaniiski inuu u qaybsamo saddex ataaniisu bilmacnaa wataaniisu bitaa wataaniisu bilalif laba waan ka soo hadalnay ataaniis bitaa iyo waxaan ka hadalnay ataaniis bilmacnaa oo labadaas waxaanu nidhi waxay taabic u ahaayeen calamkii taabic u ahaayeen waxaan sharxaynaa oon qaadanaynaa تأنيثka la yidhah تأنيث بالألف سواء كانت الألفة مقصورة أو ممدودة أما ألفtu ha gaabnaato ama ha taagnaato wixiiba اسم kastoo lagu khatimo ألف taagan oo dheer ama ألف gaaban lagu khatimo maalinصarف maalinصarف فiir hadda xamraaءa baydaaءa khaطraaءa سوداء شهلاء waxaa ugu dambeya kulli ألف mamduuda waxaan ka dhigaynaa marka maalinصarف waxaad leedahay marartu waxaan soo maray bxamraaءa mid guduudan ayaan soo maray bxamraaء albaab xarفu jari xamraaء majruun bilbab calaamaةu jarihi fatxaة ظaahiraة fي آkhiri نiyaabaة can اlkasraةi لأnnahu ism laa yansarif wاlmaanicu lahu min الsarفi siiqat waayo siiqatu ma aha والmاaنع لh miن الصرف الألف الممdudة صرفgu waxaa u diiday ألف الممduda bs فulan w فulan uma baahna laba cilo ma jirto waa cilaة waaxidة تaquum مaqاam الcilatayn waa hal cilo oo keligeeda oo u dhiganta laba cilo waxyaalaha marka cajaa'ibtile waxaa ka mid a hadda xamraaءa waa صفaة لmؤنث صفaة لmؤنث yacni haweeney ayaa lagu tilmaamaa xamraa mid guduudan sawdaa mid madow baydaa waxaa alifta lagu taago haweeney ayaa lagu tilmaama ninkiina maxaan leenahay marka markaan leenahay nin guduudan axmaraan leenahay soo maaha haweeneydina xamraa ah labadooduba horta waa maalinsarif laakiin xugun ahaan way ku kala duwan yihiinoo ninka sifadiisao axmarka ah walmaanic lahu min asarfi yaa sarfiga u diiday ya alcadlu ah alsifatu wa wasnu اlficli haweenaydiisii oo xamraa'ana maxaa u diiday alifu ta'niif almamduuda marka fiiri way kala duwan yihiin iyagoo yacni hal cunsur iyo hal maaddo ka wada yimi hal maaddo isku yihiin hal maaddo guduud ay isku yihiin xamira wuu guduutay labaduba ka wada yimaadeen ama xumra masderkeeda xumray ka wada yimaadeen kii ninkii axmar walmaanic lahu min asarfi waxaa laleeyahay asifatu wa wasnu اlficli xamraana waxaa laleeyahay walmaanic lahu min asarfi alalif اlmamduud way kala baxayan alalif اlmaqsuura waa la mid waxaa la mid alif اlmaqsuura hadbaa haweenay caraysa cadshaa walmaanic lahu min asarfi الألف المقصورة يا بلاد الألف المقصورة والمانع له من الصرف الألف المقصورة لكن فتحة إذا مقدرة أورد مررت وحن سومر بغضبة هوني عريسا بغضبة الباء حرف جر غضبة مجرور بالباء علامة جر فتحة ظاهرة من ليس مقدرة على الألف يا بلاد فتحة مقدرة على الألف نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف الألف المقصورة ألف مقصورة هودي فالحدينا مده يصير فرحة ظاهرة وحلنا ومقدرة وحلو قدرة يحوي واسم مقصور اسم مقصور هل كاس مركا حنوقبحني وواحدة تقوم مقام العلتين ولجدد لقليل هل علو إنه يجرته oo laba cilo u dhiganta maxay yihiin waa alifta sawaaء kaanat maqsuura aw mamduuda iyo siiqatu muntaha اljumuc iyo siiqatu muntaha اljumuc idan marka waxaa cilooyin aanu soo marnay gadaal markaad u fiirisid oo tixraac aad samaysid waxaad ogaanaya cilo kasta maa fiihi cilataani farciyatan cilo walba inay meel un farc ka tahay ayaad ogaan hadda fiiri ereygan axmed markaad fiiriso axmed ereygan axmed maxaa u diidayey sarfiga isaga axmed alcalmintu wasnulficli soo maha u fiirso marka labada ciloo ku jirta mid walba waa farc calamnimadu farcun cani nakira wasnulficli farcun cani can cadami wasni اlficli isimka waxaa la rabaa inuusan wasnulficli shaqo ku lahayn uusan u ekaanin ficil uusan u ekaanin sidaasaa asala uu ka madax bannaan yahay لأنه adiga ismaa lagu yihah maxaa kuu ekeysiyey ficil qof dhan oo waxaa tahay ism layidhaahoo madaxa hoo goone u taagan maxaa kuu ekaysiiyey ficil taas wey asalka waxaa weeye cadamu wasni اlficil waa farcu can cadami wasni اlficil kulligiis waa sidaas kulligiis markaad fiirisid dhammaantood waxaa ku jirta laba cilo oo farciyataan ah allah subxaana wa tacaala